barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowd iyo barkii duhurnimo waana maalinimo jimcaha taariikhduna ay tahay shan iyo tobanka bisha may sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan guurdhaqameedkii hore ee gobolka awdal marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddee la dhaahdo laysku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray kadib waxaa la iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii qasiidooyinka rabadaanta ayaan ka madhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida
lix iyo labaatan qof oo ay ku jiraan dad rayida ayaa rag hubaysan oo haybtooda aan la garanayn ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada loo yaqaan r s f ee dalka suudaan u joogay ee magaalada kadugili oo ku taalla duleedka koonfureed ee gobolka kordofan ee waddankaasi suudaan xamdaan dagaal oo ah taliyaha ciidamada weerarka lagu qaaday ayaa cambaareeyey weerarkan maamulka magaalada kadugole ayaa iyaguna sheegay in raggan weerarka soo qaaday ay ku lambeysnaayeen darayska ciidamada milatariga sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada milatariga ee dowladda ku-meel gaadhka ah ee maamulka koonfurta gobolka kordofan sagaal iyo toban kale ayaa iyagana weerarkana ku dhaawacmay iyada oo diyaarad lagu qaaday islamarkaana lagu geeyay caasimada khartuum si loo soo daaweeyo ilaa iyo hadda ma jirto cidda loo soo qabtay weerarkana sidoo kalena weli lama aqoonsan cidda ay ahaayeen dablayda weerarka soo qaaday oo la sheegay inay wateen afar gaadhi oo ah nooca loo yaqaano land rover labaatan muhaajiriin tahriibayaala oo ku goodoonsanaa xadka ay wadaagaan tailan iyo maleysiya muddo laba toddobaad ah ayaa lasoo badbaadiyey sida uu sheegay sarkaal ka tirsan safaaradda myanmar ee ku taala bangkok usai i oo ah turjubaanka rasmiga ah ee safaaradda myamar ee ku taala bangkok ayaa u sheegay laanta baarmiiska ee v o a in tahriibayaasha dhibaatada ku dhacday ay ku rafaadsanaayeen hal qol kadib markii qof wakiil uu ahaa kaas oo u ballanqaaday in shaqooyin ay ka helaan maleysiya uu kaga tegay goobtaasi kadib markii ay soo wajaheen xanibaadyo xagga safarka ah oo la xiriira xanuunka faafa ee coronavirus markii ay safaaraddu heshay wicitaan ka yimid kooxda midkoodna ma uusan garan karin halka ay joogeen safaaradda myamar ayaa caawimaad weydiisatay militariga tailan militariga tailan oo gacan ka helaya booliska laanta socdaalka ayaa kooxdan kasoo badbaadiyey deegaanka layidhaahda sungay kolog oo ah magaalo ku taala gobolka naraadiwaat oo u dhow soohdinta ay la wadaagaan maleysiya tailan ayaa muhaajiriintaasi waxa ay ku wareejisay mas-uuliyiinta myamar laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan meel kasta oo aad naga maqlaysaanna waxaanu idin leenahay ramadaan mubaarag haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa soo jeedinaya waryaheena magaalada boorama haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaa maanta inoogu marti ah suldaan xasan xaddi baade oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku nool gobolka awdal inta badanna soo gaadhay sooyaalkii dhaqankii hore ee soomaalida waxaan mawduucan ku soo qaadanaynaa uu yahay habkii hore ee sooyaalka dhaqanka oo ahaa guurka soomaalida inuu marka hore faahfaahin naga siiyo guurdhaqameedkii hore ee soomaalida aad baad u mahadsan tahay haddii aad iga weydiisay guurdhaqameedkeennii hore wixii aan ka soo gaadhay wuxuu ahaa iyada oo hablaha waalidkuuna bixiyo waalidada uuna bixiyaan iyagoo dhan haasaawinba uun la idhaahdo odayga inan baan kaa doonaynaa hebelow dabadeedna uu yidhaahdo dee inantaa waan ogolahaye haddii la idhaahdo waan idi siiye sidaa darteed odayaashii inanka ka socday uunbaa socon jiray inanba lama kaxaynaynana lama kaxaynayne waxaa la tegi jiray reerkii waxoogaa hadeerado dee ajaadna ma jirin sigaarna ma jirine guntin yar oo lacaga ayaa la qaadi jiray reerkaa looga jiray waa rumbiyaday ahayd rumbiyedo wax badan may ahayn intaasaa la gelin jiray dee gabadhi baan idinka doonaynaayaa nasiiyaa la odhan jiray waan idin siinay markii la idhaahdo dhowr maalmood ama wiig dabadeed bay haddana soo kaxayn jireen wax la ydhaahdo horwad horwad oo ama geela ama lo'a iyay soo kaxayn jireen reerkii bay gelin jireen waa yarad madaxiisii baa la odhan jiray yarad madaxiisii kadib haddana inantii waa laga noqon jiray markaasoo muddaa laga yar maqnaan jiray kadib baa haddana kolka lasoo xaamxaamta loo iman jiray reerkii halkaasaa inantii iyo inankiina waxaa laodhan jira warse soo arka dee inankuna inanta soo ar inantayna inanka bal hadda iska arag baa la odhan jiray odayaashii halkaasi ka soo noqon jira oo yarad madaxii bay haddana soo kaxayn jireen
bal intaynaan yaradka madaxiisa u gelin suldaan gabadhu marka sidaa waalidku inankii uu u doono gabadha doonanaan baa la odhan jiray doonanaan baa la odhan jiray gabadhu intay doonanaan jirtay muddo intee leeg ee gabadhaasi way doonantah oo hebel bay u doonan tahay loodhan ama jiray lix bilood ha doonanaato ama sanad ha doonanaato ama laba sannadood ha doonata qaar baaba loo bixin jiray nimanka hablaha doonaya kolkuu hantidiisu la iyo raago a la odhan jiray hebel doonan yaaba la odhan jiray hebel doonan iyo heblaayo doonan oo weli inantii way doonan tuhun inankii weli inantii wuu u doonan tuhun hebel doonanow baa la odhan jiro lagu dacaadayn jiray inanka inantana heblaayo doonan baa la odhan jiray "Aa, weli maan lagu meherin oo lagu guursan baa la odhan jiray
inta aan meherku dhicin wiilka iyo gabadhu wayse sii arki jireenoo way sii hasaawi jireen maadaama ay isku doonan yihiin sooma dhaqankii hore sooyaalka soomaalida hasaawaha badan ma jiri jirin is-agjoogsiun baa la odhan jiray Ee, waaba dee la kala ilaalin jiraba ilaa la isla aqal galo in meelaha la isku ararko waaba laga xanaaqibsanaan jire oo dhaqankeenna ma yahayn laakiin marka ee, uu soo dhow yahay gurigalkii iyo meherkii soo dhow yahay iyaysa sii arki jireen oo ay sii rag joogsan jireen Ee, dee anna way kan adigana waa ku kan heblaayoy yaa lays odhan jiray kadib reerku yaradkiibu haddana soo kaxayn jiray inankii iyo inantiibaa inankiiba la soo kaxayn jiray aabbuhunbaa inanta meherin jiray iyagoo dhan haddii la dhaahdo wax istiidihii meesha aanay jirin bal suldaan waxaad nooga sheekaysaa habka doonista gabadhu ay u dhici jirtay waagaa hore ee guurteeda soo doonaysa ee wiilka la socdaa ay qolada kale isku qaabili jireen ee gabadha ay ka dhalatay ee gabadha loo dooni jiray habkuu u dhici jiray Ee, marka inanta la soo doono odayada soo doonaay waxay fadhiisan jireen geed baa loo yar oodi jiray geedkaasaa haddii la dhaahdo laysku qaabili jiray halkaasaa wanka loogu qali jiray halkaasaa loogu xeedhayn jiray halkaasay odayaasha labada dhinac isku qaabili jireen kadib waxaa iman jiray yaradka madaxiisii kadib waxaa iman jiray haddana meherkii meherku kolkuu yimaado ee aroosku halkaas abaabulkiisii dhammaado waxaa la soo goyn jiray geed quraca oo tagan la yidhaahdo oo intoo dabada loo qodo waabkii iyo golihii lasoo oday ardaagii lasoo oday bartankiisa lagu taago la ydhaahda waa tegankii arooska yaa la odhan jiray sidaasaa haddii ladhaahdo arooskii marka la isku meheriyo dabadeedna aqalka waxaa lagu dhisi jiray meel halkaa ka fogo inanka iyo inanta shaqadhooda aan cidina dhagaysan maqalna gacalku una maqal dee markaa aqalka ma waxaa dhisaya dhinaca gabadha oo ninku gabadha aqalka dhisiya ninku wuxuu noqonayaa marka hore inanlayaal buu noqonayaa oo inantu aqalkii hooyadeed way ku aqalgelaysaa miya aqalkii aqal loo sameeyey oo hooyadeed ku ilka beeshay baa loo sameynayey oo haddee la hararihii leh oo cawsaloolkii leh oo kabadii leh oo haddee la idhaahdo waxaasoo alaabaho quruxda aad yaabto oo la idhaahdo hararka waxaa la odhan jiray soogaan iyo indhadaalis iyo abeesooyin iyo haddii la idhaahdo jeedallo magayo caynkaasaa lagu xardhi jiray oo xarhka iyo maydhax ama la madoobeeyey ama la caseeyey iyaa lagu samayn jiray halkaasaa kabad haddana waxaa la samayn jiray foodsaar la idhaahdo aqalka waxaa loo samayn jiray labadaryaala laga dhigi jiray aqalka waxaa loo samayn jiray qoqobe oo gudaha horena waxa geli jiray dee dadkaa geli jiray in kaloo iska hadirado dudabilaash la yidhaaho xagga soka oo qoqobihii la ydhahdana way ka sokan jirtay aqalka iminka waxaynu ka warqabnaa marka guntinta iyo gambaatiga la dhiibayo wakhtigaa maxaa la dhiibi jiray guntinta iyo gambaatiga ahaan jiray haddii dhulka lacagima jirin baryaha lacag yaroo hindiya la odhan jiraa jiri jirtay oo rubiyad iyo bawlad iyo saaq iyo wax caynkaasa la odhan jiray iyaa jiri jirtay markan dambay shilinka iyo haddana subuniga iyo yimaadeen laakiin lacag hindiyan la odhan jiro oo midana rubiya tahay midana bawlad furaleya tahay iyo saaq garhweyne abaa jiri jiray lacagtaa yarba nimbe intuu haysto sii yar hormarin jiray laakiin wixii la bixin jiray wuxuu ahaa uun goor hore iyo goor dambaba yarad xoolaadunbuu ah horwad iyo yaradkii oo dhan ama shan iyo labaatan ama konton iyo qorigii iyo faraskii wax aynkaasa nimbe wuxuu hayo yaa la bixin jiray inanka bilaaw waa la siin jiray ama gaashaan baa la siin jiray inanta walaalkeed sodoga waxaa la siin jiray dee haddii laahdo laba maroo laba go-oo maxamuudiyaa la siin jiray sodohda waxaa la siin jiray mare maxamuudiya inanta waxaa loo goyn jiray dhexid daraamuusa iyo mare saddex fardadooda oo maxamuudiya yaa la siin jiro loo soogi jiro lagu aroosi jiray inanku laba go-oo maxamuudiya iyo garan yaroo abu askari la ydhaahdo iyo ku aroos kari jiray macawisaha iyo kabaha iyo waxaas ma jirin koofiyada ma jirin shaareer ma jirin waa waaye dambe waxaasi anigu wixii aan soo gaadhay waxyaalaha noocaasu ahaa walka arooska habeenkaana waxaa la dhisi jiray waxaa la keeni jiray waxoogaa milixa waxoogaa buurya dhiil caana ah haan caano halkaas oo aleelalahool quruxdaad yaabto daar sare iyo daar hoose intaba leh inta dhexdana aleel iyo cabbaadh lagu xidhay baa la keeni jiray inanta inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yahayn baa loo xambaarin jiray inanku inan aabbihii iyo hooyadiiba nool yihiin buu gacanta qabin jiray sidaasay arooskii iyo aroosaddu haddii aado ku aroos galayeen bal markay arooska waxyaalaha noocaasu ah bal suldaan markay aroos galaan ee aqalgalku gaadho gaaf baa jiri jiray iyo aqalgal bay kala ahaayeen wakhtiyada hore maadaama dhallinyartii wakhtigaa ku soo barbaartay ee soo gaadhay aad ahayd siduu dhici jiray guurkaasi hore ee aqalgalka iyo gaafku maxay kala ahayn way kala horeeyeen arrintaasi way kala horeysaa tani waa markan dambe la magaaloobay gaafka iyo arrimahan dambe beeralayda la noqday weeyaan gaaf baa la samayn jiray waxaa la odhan jiray sida qaalka awaati iyo waxaynkaasaa la odhan jiray waa la isgargaari jiray lacag baa la isku gargaari jiray nimbaha dira qaadhaan buu soo bixin jiray dabaq baa halkaa la dhigi jiray daboo laho qurux badanoo lasoo xariireeyey iyaa la dhigi jiray lacagtaasaa lagu rijiri jiray arooska sidaasaa lagu gargaari jiray tani waa markan reer magaalaha la noqday iyo beeralayde ta hore taasay ahayd tan dambe ee dhexena taasay ahayd oo sidaasaa la odhan jiray oo sida qaalkaa waato qorya laysku shidaayo maxay waanigaa qabanay baa laodhan jiray sidaasoo hareeraha laga soo fadhiisan jiray inanka waxaa la odhan jiray inamada dhallinyarada waxaa la odhan jiray nin waxba lagu jira aduu hebelow waxaa ka gabay aduu hebelow caawo waxaa ka hadal aduu hebelow caawo hees hiblaayo noo qaad markaasuu inanka intoo la sare joojiya shaarku ka yiraan jiru kalba hoosuu jiidi jiray waa marka xafladda caroosku socoto markaas toddoba bixi halkaasaa haddii laado toddoba habeen baa inanka maxaa lagu soo gelbin jiray marka aqalka la soo gelinayo wakhtiyada hore aad soo gaadhay adigu waxaa la odhan jiray ya nabi saalam calayka ya rasuul saalam calayka ya xabiib saalam calayka arrin taasaa lagu soo dhoweyn jiray inantana waxaa la odhan jiray aroos khayra aamiin alool cadde aamiin allaa yidhi aamiin sidaasaa la odhan jira dee dumarku qasaidada caynkaas ma aqoonine xoolaha markaa la qali jiray oo arooskaa loo qali jiray iyo xafladiisa la joogo maxaa la odhan jiray noocyadaysa ahaayeen xoolaha loo qali jiray wan sumala la qali jiray wan sumala iyaa lagu sadqayn jiray laxna lama qali jirin wan tumana lama qali jirin orga tumana lama qali jirin wan sumana la qali jiray oo bisinka loo qaban jiray inantu u qabato inantu ay madaxa u qabato isaguna bilaawe aanan mar mooyaane mar labaad lagu celinin iyo haddii lahaahdo halkaa intuu ciribta u saaro daabku halkuu ku yaala iyuu sidaa u soo jiidi jiray bismillahi raxmaan raxiim allahu akbar odhan jiray marka wanka sidaasaa lagu goyri jiray intuu macashay u haysay midigta loo dhigo inantuna inankuna sidaasuu gowrici jiray waxaa jiray ciyaaro laga ciyaari jiray carooska marka uu dhaco oo kala duwan ciyaaraha adigu aad soo gaadhay ee laga ciyaari jiray wakhtigaas sooyaalka dhaqanka caroosyada soomaalida noocyaday ahaayeen waxay ahayd saddex shay saddexdaba waa loo ciyaari jiray mar waxaa la gooyn jiray welwele wax loo yidhaahdo aniga laftaydaaba dee gooye markaan arko gabadh casoo cudud weyn caroos la gal baan idhaahdaa markaan arko ayradii geella adduunyo dhaqaan idhaahdaa markaan arko aarmi diriireedna afdiilla gadaan idhaahaa markaan arko macawiyaal midab badanna magaalo galbaan idhaahdaa markaan maalintaan helo tareen meel tuganna baddaan ka tallaab idhaahdaa waxaan ku goyn jiray noocaasoo aniga laftaydaaba goynayayde heelada marka la tumanay mar waxaa la odhan jiray saddexley markii dambe waxaa la odhan jiray karuboodo markii dambe waxaa la odhan jiray hirgo dewaakaa ciyaaraha nuucaasaa la ciyaari jiray waxa kolkii dambe ay kolkii hore gubnati iyo go iyo garanka shaarkaabo askarigaa la gashan jiray markii dambena macawis abubaxrayna ama sabarandal oo yidhaahdo ama shaadh eerooya cimaamad yaroo cad kaba haddii la yidhaahdo ama shabag la yidhaahdo maasa ama cagbacag la yidhaahdo jiqiiq jiqiiq jiqiiq iyagu isdhisaya maaskaas oo cirba baala yaryaroo burburan oo saabiina inayna marinnin hore u marin lagaga taago hoosta oo ciidda iyo bacadka iyo haddee dhagaxba ka ilaaliya iyaa la samaysan jiray hablaha waxaa loo goyn jiray masar la ydhaahdo haddii la ydhaahdo qurux badanoo kolka la doono lagu xidhan jiray muxuu ahaa dharka sanduuqi lama qaadanayni iyo shandade waxaa lagu xidi jiray dharka ninku kolkuu socotaynayo wuxuu ku jiray masarkaas yaroo qurux badanoo haddii la dhaahdo afarta koono laga gunto iyuu dharkiisa ku qaadan jiray markuu socotaynayo inanta waxaa looga goyn jiray go ama foolgaa la odhan jiray ama haddii la dhahdo waxaa la odhan jiray haddii la dhahdo muxuu ahaa lanjeer baa la odhan jiray markii dambe inanta waxaa loo gooyey hablaha loo gooyey toob la ydhaahdo shanan oo yaroo gaaban oo halkaa bawdada bartankeeda ku dhaca iyo googarad la ydhaahdo afar waariya badh oo la ydhahdo afarta waariya waarka siigada yaa la odhan jiray go-aa foolgahana way huwanaysay masarkaana way xidhanaysay kabaha hadee baarushuud layidhaahdo maasana waa loo gooyn jiro waa loo yeebin jiray bahalahaasoo jaqiiq jiqiiq jaqiiq yidhaahdaa loo xidi jiray waa kaa arrimuhu noocaasay ahayn caroosku intuu ku nagaan jiray aqalkiisa ee uu fadhiyi jiray muddo intee leeg baan afartaneeyo cishu fadhiyay afartan bax baa la odhan jiro afartankaa maalmood ninka cidda u timaadaa waxay odhan jirtay waar adiga haddee boqora maantee noo ducee baa la odhan jiray intaanad afartan bixin waa laga ducaysan jira ninka arooska inantuna sidaanba hdo dumarku iyana odhan jireen naa dhabarka naga dhirbaax annagana iyadana dhabarkaa loo dhirbaaxi jiray inankana dhalinyaro sidaasay odhan jirtay waar noo dhirbaax waar noo ducee waxaa jiri toddobabax waxaa la odhan jiray iyaduna toddobabaxaasi muxuu ahaa toddobadaa waxaa arooska kolka cishada u horreysay la meheriyo ayaantaa ayaanteedaa la todobayn jiray oo loo ciyaari jiray cishada hore waa gelbiskii baa la odhan jiray cishada dambena toddobabixiyo arooskao reeraha u soo diiqi jirayoo tu shuura keenta tu bariis keenta tu haddee kibis keenta tu haddii ladhaahdo aasalo hareeraha laga soo gelbin jiro sidaasaa la odhan jiray marka aqalkayga may ka bixi jirto aqal kale tegi jirto afarta kaa cisho iyaduna saan ba ahayd saan ba yaro fadhiis toddoba waa iska waa toddoba waaba toddoba cishade laakiin afartankaa kasii badan maaha afartankaa gurigooda kama baxay inan iyo inan toban tan imikana ku dar tan imikana haye balaan imikana waxaan leenahay waxa yimaada imikana waa idinkan arkayoo haddii la dhahdo gooyo guntaa la galayoo haddii la dhahdo inantii unbaa lagu odhanayaa ebelow inan baan kaa doonaynaa bal berriya saa dambaan si aragna mid waa la isku marayaa oo inan baan kaa soo doonanee haye inantii enankii waa horay soo heshiiyeen iyagu waa wax ama maraykan laga keenay ama laga keenay london ama laga keenay sacuudiga ama laga keenay carabta arrin lagu soo heshiiyo dibadda la ysku bartay uunbaa dadka loo soo gudbinayaa imika la yidhaahdaa inan baan idinka doonaynaa isarag wacan haye dee waan idin siinaa inantii berrina noo meheri dee waaban idiin meherinay haye waxoogaa gaboo lacaga waa la keenay waxoogaa macawis iyo cimaamadii haddii la dhahdo goshaale haddii ninku goyn karana waa la keenay iminka waxaa la ydhaha dabadeedna hadday boorame iyo hargeysa isla joogaanna isarag wacan oo saddex habeenba kama badataba intaa un baa la dhaha mixiiskiyo mixiisadii aye waaba la ysku meeriyey hadday waxaad moodaa in wixii hore ay fududaadeen oo lasoo koobay gooyo gutaa la dhaha imika gooyo guto ayaa la ydhahdaa anigu dee waanigii idhi haddii la dhahdo waagaa hore waa la isxasuusan jiroo wadaadka isku meheriyana waa la xasuusnaan jiray waalidka isa siiya hablahana iyo inankana waa la xasuusnaan jiray iminka waxaaban anuu idhi sida bahalka raanta leh oo baatir geel heday dabadeed ku boodo intuu baarka kaga dhegay iska bixi markay tidhi haddana booca kaga dhegay buc markay tidhaahdana dhiiggeeda balaxsadoo baruurteeda laastoo dabadeed ka boodo intuu meel biyala tegey uu laqanyada ku biiyey dabadeed ka boodo burcad iyo malluud iyo dhinta wada burburiyo kayn buuran seexday waxaan idhi waar boqor baa hablaha dhalay waa la soo barbaarshay cilmi baa la soo baray nacas baalka raaciya balaa laga ilaashay yaa marka waxaan leeyahay anigayga bixiyiyo boqoradii hablaha dhalay iyo kuwa beeshay wixiga waar balayaan la moogaan dhallinyaroy ee soo xasuusta intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal oo aan ku soo qaadanay guurkii hore ee sooyaalka soomaalida dhaqanka u ahaa waxaa marti inoogu ahaa suldaan xasan xadi baade oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee gobolka awdal tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay si aada u doonayso ciyaaryahanka garabka weerarka uga ciyaara kooxda shalka ee dalka jarmalka rabi matanda kaas oo u dhashay dalka wales united ayaa tallaabadan u qaadaysa haddii ay ku guuldaraystaan inay la soo siixdaan ciyaaryahan jado sanjo oo kooxdiisa brushi dortmond ay si aada isugu dhejinayso manchester united ayaa matanda u aragta bedelka macquulka ah ee xidiga ay muddada dheer daba ordayeen ee jado sanjo kaas oo lagu qiimeeyo boqol milyan oo pound kooxda shalka ee u safto xidiga matanda ayaa kaalinta toddobiyo tobnaad kaga jirta horyaalka bundusligaha dalka jarmalka haddii xagga hoose ay u dhaadhacaan kooxda manchester united waxay matanda ku heli doontaa ilaa saddex iyo toban milyan oo pound tababare oliganer solsha ayaa dad soo qiimeeya u diray xiddigan intii uu furnaa horyaalka bundesliga iyaga oo ka dhiganayay beddelka macquulka ah ee haddii ay ku guuldaraystaan jado sanjo matanda oo sagaal iyo toban jir ah ayaa wakhti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa shalka lamana oga halka mustaqbalkiisa uu ku dambayn doono dhinaca iyo faransiiskana kooxda baris san german ayaa si aada u doonaysa ciyaaryahan marilyn bejanig oo u dhashay dalka bosnia kaas oo u ciyaara kooxda yuventus ee kubadda cagta bejanig oo loo tiriyo mid ka mid a ciyaartoyda ugu wanaagsan ee qadka dhexe ee ka ciyaarta horyaalka sereaga ayaa waxaa b s g ay u doonaysaa in ay ku lamaaniyaan xidiga reer talyaani ee verati iyagoo doonaya inay soo xoojiyaan qadkooda dhexe sidoo kale bejanig ayaa waxaa doonaya kooxaha chelsea iyo barcelona ee kubadda cagta tababaraha kooxda juventus mauricio sari oo si aad ah u jecel qaab ciyaareedka ciyaaryahan gorginho ayaa kooxda chelsea usoo bandhigaya in bejanig ay kaga badashaan kooxda baris ayaa xooggeeda isugu geynaysa in bejanig ay kasoo afduubtaan kooxaha doonaya dhinaca kale kooxda real batis ee kubadda cagta ayaa doonaysa inay lasoo saxiixato xidigaha garabka weerarka uga ciyaara kooxaha chelsea iyo napoli ee petro rodrigas iyo jose colekan kuwaas oo qandaraaska ay kooxahooda kula jiraan uu dhacayo bisha juun ee soo socota real batis oo doonaysa inay isu soo xoojiso ayaa beeca xorta ah ku heli doonta labadan ciyaaryahan laakiin waxa ay ku qasbanaan doontaa inay kala xaajooto mushaarkooda pedro iyo colikan oo mushaar qaali ah ka qaata kooxaha chelsea iyo napoli ayaa iyagana dhankooda ogolaan doona wadaxaajoodka ay mushaarka ku dhimayaan maadaama kooxda real batis aysan la hayr ahayn kooxaha chelsea iyo napoli oo labada ciyaaryahan ay usoo ciyaarayeen dhinaca kalena kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa war wanaagsan ka helaysa ciyaaryahanka ay muddada dheer ku daba jireen ee drais martines kaas oo u dhashay dalka biljamka una ciyaara kooxda napoli martines ayaa in dhowaalaba waxaa lala xiriirinayay kooxda chelsea laakiin hadda ciyaaryahanka ayaa sheegay inuu doonayo inuu sii joogo horyaalka talyaaniga taas oo rajo weyngelinaysa kooxda ac milan xidigan weerarka uga ciyaara xulka biljamka ee martines ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa napoli waxa uu dhacayaa bisha juun ee soo socota waxaana uu si xora ugu biiri doonaa kooxdii uu doono wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
warkana dhegaystayaal waxaad nagula nasataan mid ka mid ah qasiidooyinka nugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan waxaa ku luuqaynayaa kooxda xidigaha geeska
samihyo ka durugsan erayga duuxle ee dabacsan gefiya deelqaaf ku daadsan iblays dabraday u duubsan dadkoo samihyo ka durugsan erayga duuxle ee dabacsan gefiya deelqaaf ku daadsan iblays dabraday u duubsan diintiya adiga dabuubsan duruusnaabiyow deliirsan ku daalacaya muuradaasan dadkana u tilmaamay dowsan diintiyo adiga dabuubsan duruusnaabiyow deliirsan ku daalacaya muuradaasan dadkana u tilmaamay dowsan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shuruuc oydala tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo dadko dhammidihii dayaysan duusha sare diifadaysan dubaaqana wada duraysan daaradii habow dawaqsan Allah dadko dhammidihii dayaysan, duusha sare diifadaysan.